haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka gole la magacbaxay musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya oo toddobaadkan ku shiray magaalada muqdisho oo qodobo dhowra soo saaray ayaa waxa ay ku baaqeen in doorashada soomaaliya ka dhacaysa ay noqoto mid nadiifa oo ka madax bannaan eex iyo ninjeclaysi islamar ahaantaasina waxay dowladda uga baaqeen inay dib uga laabtaan guddiga doorashooyinka ee dowladda soomaaliya ay magacooday wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo hore arrintan uga jawaabay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ayan wax khalad ahi ku soconin islamar ahaantaasina guddiga la magacaabay ay yihiin kuwo xaq u leh in ay doorashooyinka soomaaliya maamulaan haddaba waxaa laisku hayo qeybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa kusimaha wasiirka gaashaandhigga mareykanka ayaa toddobaadkan booqday soomaaliya christopher miller ayaa jimcihii shalay aynu kasoo gudunay boqosho aan hore loo sii shaacin ku tagay soomaaliya taasoo noqonaysa boqoshadii ugu horreysay ee xogeeye gaashaandhig mareykan ah uu ku tago soomaaliya waa lugtii ugu dambeysay oo boqosho miller ku tegay afar wadan oo safarkiisani oo ah kii ugu horreeyey ee dibadda uu uga baxo tan iyo markii uu madaxweyne donald trump xilkan u magacaabay toddobaad ka hor miller ayaa ku sugnaa saacado uun gudaha magaalada muqdisho isagoo la kulmay qaar ka mid a ciidamada mareykanka halkaas ku sugan kadib markii uu kasoo kixitamay xero military oo ciidamada mareykanka ay ku leeyihiin dalka jabuuti madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qorsheynaya in ciidamada mareykanka ee dibadda ku maqan dalka dib loogu soo celiyo iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in toddoba boqol askari oo mareykan oo gudaha soomaaliya ku sugan ay qayb ka noqon doonaan ciidamo markaasi dib ugu laabanaya wadanka mareykanka hornaanta sanadka soo socda laba kun koiy labaatan qof bamis kusoo xiray ayaa fiidkii jimcaha isku qarxiyey maqaayada jalato divino oo ah goob jalaatada lagu iibiyo oo ku taala agaarka kilomitrfona magaalada muqdisho qaraxa waxaa ku dhintir tiro dad ah kuwo kalena way ku dhaawacmeen waxaana jirta in weerarkaasi lala beegsaday dad goobta ku sugnaa oo halkaasi ku caweynayay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ilaa iyo toddoba qof ay ku dhinteen qaraxa in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen wararka ka imaana gobolka bokool ayaa sheegaya toddobaadkan in maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku qaadeen toddobaadkan guri ku yaalla degmada waajid halkaasina ay ku dileen toddoba qof dadka dhintay ayaa isugu jira hooyo iyo abe iyo caruur ay dhaleen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka oo cambaari weerarka lala beegsaday dadka rayidka ee ku dhaqnaa degmada waajid aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qeybaha hore aada barnaamijka ku dhegeysanayseen golaha musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya u taagan ayaa toddobaadkan shir magaalada muqdisho ugu socday soo gebagabeeyey musharaxiinta ayaa dalbaday in la kala diro dhammaan guddiyada doorashada ee la magacaabay ee heer federaal iyo heer gobol islamar ahaantaasina lasoo magacaabo guddiyo cusub oo ku dhisan wadar ogol waxay sidoo kale dalbadeen in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi loo madax banaaneeyo inuu soo magacaabo guddiga doorashada ee ka shaqeynaya xildhibaanada matalaya gobolada waqooyi ee somalilan wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo hore v o a waraysi u siiyey ayaa sheegay in ay dowladdu tallaabada qaaday ay ku saxan tahay islaamar ahaantaasina ayan jirin eedeymaha ay soo jeedinayaan xubnaha musharaxiinta haddaba maxaa la gudmoon dhinacyada mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa arrimahan la qaadaadhigaya maxamed xaduur nuurre maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana ugu horreyna weydiiyey bal arrintan inuu sharaxaadi naga siiyo dabcan mucaaradka waxay muddo badan u xidxeedanayaan in labada kun koy labaatanka ay galaan doorasho sida doorashooyinkii soomaaliya ka dhici jiro kaleeta qof walbana uu nasiibkiisa iyo halka uu la gaaro uu gaarsiiyo laakiin waxaa hadda muuqato yani mucaaradka inay markaan ay dareemeen in yani arrintani ay ku adag tahay dabcan dowladdana waxay ku adkeysanaysaa guddigaas inay shaqaynayaan oo yihiin guddiga ka shaqaynaya labada kun iyo iyo labaatan iyo kowda ee doorashada soomaaliya ka dhici doonto marka dhinaca kale maxamed marka la fiiriyo sidee doorasho lagu wada qanacsan yahay ay dowladdu u qaban karaysaa waxaa lagu xallin karaa keliya waxa weyaan horta dalkan waa la wada leeyahay mucaarad iyo maxaafid waxbaa ka dhexeeyo waxaan xasuusanaa xilliga xasan sheekh yacni gudiyadii la dhisayey mucaaradku waxay ku lahaayeen maaragtay awood badan wax badan baa dowladdaasi lagu maaragtay dartarsiinaya inay samayso dabcan tanaasul badanna way sameynaysay keliya waxaa la heli karaa waxa weyaan in tanaasul maanta lala yimaado dalkan badbaada u baahan yahay waqti badan baa la soo geliyey in doorasho qalalaase ka dhac abuura la qabtana waxay natiijab ku keeni kartaa mustaqbalkii fagaa ee muddada labaatanka sana lasoo dhisayay waxaa kaliya la heli kara waxa weye dowladda inay dib ugu laabato guddigan in mucaaradka laga qaybgeliyo in yacni dadka waxgaradka ee soomaalida iyo dadka maaragtay siyaasadda danaynaya kulligood dowladda la fadhiisato in yacni wax laisla ogol yahay loo dhaqaaqo ama tilaabo oo wadajira oo dalka iyo dadka ugu badbaadinaya la sameeyo waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadur nurro maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelyo
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkana la socodsiinayey